kenya markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanka ceelqooxle ee duleedka degmada muqukari ee gobolka hiiraan ayaa waxaa aad u kordhay cabsidii qoobgeli ka haysta ciidamadooda federaalk ee muqukari iyo maxaas ku sugan idaacadda islaamiga alfurqaan waxay xiriiro kala duwan la samaysay dadyow kala duwan waxaana inoo soo rogashay inaanu waraysano qof shacab ah ku sugan duleedka degmada muqukari waxuuna ka hadlay qoobgariirka soo wajahay ciidamadooda federaalka war haddee waxaanu ku suganahay beledka magaalada muquriya meel agteeda ahoo berigeeda u dhowaan ku sugana war ciidamadaas ciidamadaas tiixun adaa ku dhacday caradii haddii markii hadde maaragta caradii shabaab xoogga soo saaray ciidamada way kala haadeen marka qoobgariirka haya qoobgariir yar maahan meel ceelka muquriya waqooyi ka jirta oo jidka maxaaseed ku joogta oo ay la garan yiraa xalay qaybahooda xalay ku hoydeen cabsi awgeeday ku hoydeen saakay laba laba iyo wala saddex saddex wax saasay saakay madaxtuulada beledka ku yimideen beledkubaa beled faaruqa wax jooga male ummadiyaa iska raxday nimankii isadaasaa qobgariirkaasaa xalay ku dhacay iyo shalay sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaalkii dhowaan ciidamadoodu federaalka ku dhex maray halkaasi waxaa ka dhashay isagoona sheegay in shacabka ay dib ugu soo laabteen deegaanada lagala wareegay ciidamadoodu federaalka arrinkaas ayagoo aseenada ha la densho iyo la dimi maale xambaday isku ridaayeen ayaa qofkaas madaxa uga dhacay qofkaas marka sidaas oo shalay ku tegi ateenada macnaha ateenada waa waa waa dhib ay loo keenaydaa macnaha ay leeyihin dhib waa un dhibagu yimaaday ka cabsanaan oo cabsi awgeeda ateenada loo dimina wax kale loo dimi maayo oo kuwa anise laleehayo iyo kuwii oo militariga isku sheegayo waa dadka waxay saadalinaaan in islaamku ay soo dhawaanay saadalinaan inu barta maanta nimankaan nimankii dhaca ay yihiin nimana waxgelin in yihiin ebedna horeyna waa xogay dadka waa ku tiilay wixii wax gartay waa garanayeen marka haddana sidaasaaba la garano shacabkiiaba ka kala guuro sidaasaaba lagu kala tegi maqurlala wareego shacabku inuu guryihiisa uu isaga soo noqonaya markaas si kastaba haatee walaacan soo wajahay ciidamadooda federaalk ayaa imaanaya xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen inta badan deegaanada dhacbariga gobolka hiiraan iyadoona ugu dambeysay ay la wareegeen deegaanka calqooxle iyo kuwo kale iyagoona ciidamadooda federaalk halkaasi lagu gaarsiiyey khasaare xoogan